goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle ayaa u badan dugsiyo si gaar ah loo leeyahay kuwaasi oo wax ka barta qaar ka mid ah ubadka ku nool jowhar gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyne makraan oo ka hadlay heerarka waxbarashada gobolkani ayaa sheegay inay aada u yar tahay marka la eego tirada ardayda ee waxbarata waxbarashada ka jirta gobolkayna aad ayay maaragtay u yar tahay markii nambarka waxbarashada loo fiiriyo inta waxbarato iyo inta aan waxbaran markii loo fiiriyo aad ayay u yaryihiin dadka waxbarto oo maaragtay gobolkan ka soo jeedo waxaa keenaya duruufo badan ayaa jiro dadkuna baahiyo badan ayay qabaan baahiyadaas badan oo dadka qaban ayaa keenayso dowlad maarayso oo awood leh oo dadkii maaragtay waxbarashada xilligii dadka dayartaa maaragtay iyo dadka kalenta isku mid ahaa jireen xilligii lama joogo waa xilli maaragtay iskuulkiiba uu ku socdo in maaragtay ardadii lacag laga qaado in iskuulka lagu wado oo aana la wadi karin iskuulka haddii aan ardada wax laga qaadin gudoomiye axmed oo hadalka sii wata ayaa maamulayaasha dugsiyada waxbarashada ugu baaqay inay xoogga saaraan waxbarista ubadka ka soo jeeda qoysaska danyarta iyo carruurta agoonta kuwaasi oo aan awoodin inay iska bixiyaan lacagta marka waxaan jeclaalahay macallimiinta maamulayaasha oo waxbarashada in la sameeyo daraasaad ku saabsan dadka inay maaragtay la dhex galo oo maca guddi la sameeyo guddigaas la sameeyo dadka agoonta oo danyarta iyo dadka kaleoo danyarta oo magaalada degan dhan ilmahooda inay maaragtay inta la qaadi karo iskuul kastaba inta lagu dari karo lagu daro ila enerjiga aad bixihayso iyo wakhtiga aad bixihayso uu kaabaxa waxa aad dhillahoo qaadatidna hadda waa ku noosho noloshaada waa ku maaraysaa laakiin intaasi marka waxaa la rabaa inaad in kaleento oo adiga maanta aan wax awoodin la soo saaro waxay noo naqaysaa bulshadan wanaaggeeda iyo annagoo dhan wanaaggeyna iyo horumarka bulshadan ayay naqaysaa maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa wado dadaalo ku aadan sidii waxbarasho lacag la-aan ah ay u heli lahaayeen ubadka ku nool gobolkan shabeellaha dhexe